أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa duqayn ku burburiyey mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo banaadir dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay joojisay kaalmadii ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya wilaayadii hiiraan ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta machad ka faalooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay dalka etoobiya ayaa wada ololo uu ku taagerayo aqoonsi kusheegga yuhuudda ee somalilan kulan looga arriysanayey horumarka ka jira gobollada dhexe laguna bogaadinayey dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada degmada jamaame ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abo ayman daruur waa shirkad biyaha sifaysa oo sannadihii lasoo dhaafay ka howl bilowday degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waana warshad ay si gaara u leeyihiin ganacsato soomaaliyeed una adeegaysa bulshada muslimiinta ee ku dhaqan saakow iyo deegaanada hoostaga diyaaradaha silibiyiinta maraykanka waxay habeenkii xalay duqeen ku beegsadeen xaruntii shirkadda sifaynta biyaha ee daruur ee degmada saakow taasoo sababtay in gebi ahaan saliibiyiintu ay duqeen ku burburiyeen xaruntaasi xalay abaare afar sac iyo qadar daqiiqado ayaa mar keliya dhagaha shacabka ku dhaqan degmada saakow waxaa soo gaaray jugta duqeymo lagu beegsanayo dhismaha warshada daruur ilaa lix gantaal ayaa ku dhacay gaare ee leedahay warshada matooradii dhismaha haantii biyaha iyadoo meesha gebi ahaanba ay ku burbureen dhammaan dhismaha iyo qalabkii shirkadda daruur ee degmada saakow maamulka warshada daruur oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa ka warbixiyey qaabkay waxa uga dhaceen xalay degmada saakow iyo hantida baaxadda leh ee ku burburtay duqeyntaasi magacay cabdulaahi xasan halkan waxaa ka dhacay duqeyn foolxun oo ka dhacday xalay duqeynta waa ujeedaa meeshaas waxay ahayd warshadii biyaha oo safmaynaysay ahayd saafiga ka dhigaysay macnaha ayay ahayd de warshad shirkad kambani uu leeyahay ahayd de wax loo duqeeyey ma naqaano ma aqaano kolley wax loo duqeeyey duqeynaa loo geyst halay oo ba'an waa taa u jeeddo baaba'san wax u fakaday male shirkaddaasoo dhan meeshay ku baaba'day shirkad waxay ahayd shirkadda oo biyaha sifaysa oo waxay ahayd biyaha magaalada siisay ahayd Aa, shirkad- biyaha miya biyaha magaalada oo dhan ay waraabinaysay ilaa waxa biyaha meelo badan ay keenaysay macnaha ilaa macnaha meelo badan ay keenaysay baayay keenaysay baar dheere maxaa la dhahayay jilib ee, kuunyo baraawe meelo badan ay keenaysay ilaa jubbooyinka oo dhan ay keenaysay maya wax dhimashay dhaawac haba yaraatee oo dad gaari ma leh shaqaalaha bannaanka ay ka baxeen markaas iyada ahayd kolley wax dhiba ku gaari ma leh wax qof bini aadmiya nool ma jira laakiin hantidaas ayaa ku baabaaday oo aad u fara badan oo qaali ah oo lacag ilaa gaaraysa laba boqol iyo siddeed kun oo doolar ayaa ku baabaaday waxaan galabsanay kolley ma naqaana aan cid u geysanay waa un kolley dhaqaalaha ayaa lala dagaalamaya haa meesha waxaa ku baaba'ay shirkadda macnaha een, wixii qalab yaallay oo dhanaa ku baaba'ay warshaddii qaybta sifeesta ku baaba'day matoorkii ee, duqaymo ilaa lix gantaal ayaa lagu riday lixda gantaalba warshadda keliya ayaa lagu riday waxaa kaloo ku baaba'ay gaari oo shirkadda u adeegayey oo awjeedda waa kaa magaciisa meesha ku qoran oo biyaha magaalada iyo meelaha gobollada iyo degmooyinka dhan siinay isna waa ku baaba'ay malaaqbiye malaaq axmed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo tagay halkii lagu duqeeyey warshadda biyaha ee daruur ayaa si kul looga hadlay dhacdadan iyo beegsiga diyaaradaha saliibiyiintu ay beegsadeen warshadda daruur ee degmada saakow waxaan joognaa meeshii xalay oo khasaaraha ka dhacay oo shirkadda daruur see wax u dhaceen marka bal inoo warbixi wallaahi xalay abaar shantii goor oo shan sac markaa habeenimo la joogay ee diyaaradaha daroonka kulleyta gaalada ay wadato ayaa duqeymo arxan darraha ka geystay Eh, waxaa ilaahay mahadiisaa maanta haddii dad wax ku gaarin shirkad biyaha sifaysa oo magaalada ku taalla daruuraydhaan waxay ku dhufatay lix gantaal shirkaddii guryaheedii macal qalabkeedii intaba waa baaba ma garanayno koleyta wax shirkadda ka qabto shirkadda koleyta al-shabaab ma ahayn lama dagaalamaynin micnaha kolleytaba waxaan u malayn karnaa waa un- in oo muslimiinta lagala dagaalamo dhaqaalaha shirkaddan waxaa shirka ganacsi waxay soo saartay biyaha caafiga ah ee walaayada dhanna waa gaarsiinaysay ee sida jubbada dhexe inta badan baranjiye kulahayd marka aad waxtar biyaha oo caafiga ah awal hore la geli jiray ee hal doolar hal doolar hal litir iyo barka oo qabow iyo hadda waxaa la gadaya nus doolar marka bulshada xaqiiqdii ee wax badan bay qobaysa jirgaan weyn oo biyo caafiya oo hal doolar u ahay ee hal litir iyo bar oo qabow ah fridge fridge soo qaadaysida nus doolar ahaa markuu ood biyaha kula arabtidna waa ka raqisaa marka bulshada wa- xaqiiqdii wax badan bay biyaha nadiifka oo sifaysan oo qiimo jaban bulshada lagu awal biyaha meel kale laga keli jiray marka bulshada faa'iidaas u hesha sheekh abu saciid azeylici oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa dhankiisa soo bandhigay ujeedka iyo ahdaafta diyaaradaha gaalada ay u bartilmaamaysadaan goobaha loogu adeego dadka muslimiinta ee xalay ee, cadowgii muslimiinta oo ayaa waxay beegsadeen ee, warshad biyaha soo saaraysay dadka muslimiinta ay ku intifaacayeen ay burburiyeen marka maxay loo- maxaa loo burburiya kula tahay marka Een, gaalada sida ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala markas dadka muslimiinta khayr iyo wanaag lama rabaan ilahi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badati albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar muslimiinta dhibkooda ay jecel yihiin dheeftooda way dhibsanayaan markaan hadafkooda waxaa weeye muslimiintana argagax inay ku abuuraan amnigaas iyo noloshaas wanaagsan ay ku jiraan ayay la di- diid- u diidan yihiin intaas way hadafka ujeedka ay ka rabaan waad u jeedaa meeshan xaran xaraka iyo shabaab xaruntooda ma ma ahan waa xarun oo bulshadeed oo bulshada rayidka u adeegaysay biyahaas oo caafiga ama soo saaraysay waa macruuf waaye shirkadii daruur weeye laakiin cadowgu mar kastaba waxaa weeye iyaga waa iska dhahayaan laakiin in xaraka ay beegsadaan iyo caruur inay beegsadaan iyo dumarka inay beegsadaan nolosha oo dhan ayay ka soo horjeedaan hadaf gaar ay leeyihiin ma lahan bishii juun sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ay ahayd markii diyaaradaha xukuumadda kaafiradda ah ee kenya ay sidan oo kale u beegsadeen dhismaha warshadda daruur ee degmada saakow waxaana tani ay muujinaysaa xiqdiga saliibiyiinta ee ka dhanka ah shacabka muslimka ee hoosarsanaya raayada tawxiidka waxaana u cuntamuweysay in dadka dulmidiidka ee ku dhaqan wilaayaadka ay ku naaloodaan nolol dhadhan leh oo ay ku heleen shareecada uuna hagayo xukunka islaamka sidoo kalena leh baraare iyo nolol farxadeed oo islaami ah sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii ay ahayd markii saakow ay diyaaradaha saliibiyiintu ku bartilmaamaysadeen isbitaalkii caamka ahaa ee u adeegayay bulshada ku dhaqan degmada saakow iyo guud ahaan gobolka jubbada dhexe mahadsaned bashiir howlgalla lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen laba fariisan oo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadaha gubta iyo barwaaqo ee ka wada tirsan degmada ee ka wada tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo roondeynayay waxaana jira khasaare gaaray maleeshiyaadkaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xarada murtadiinta burjeedka ee duleedka magaalada baydhabo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay joojisay kaalmadii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku shaacisay inay hakisay bixinta kaalmadii ay siin jireen kooxda ardada soomaaliya kadib markii kooxdaasi lagu helay boobka xaddi gargaar lagu sheegay oo aad u badan warbixinta waxaa soo saartay waaxda arrimaha dibadda maraykanka iyadoo sheegtay inay hakiyeen dhammaan kaalmadii ay siin jireen kooxda ardada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo go-aankaas uu sababay dhacdo aad loo hadalhayo oo lagu eedeeyey mas-uuliyiinta kooxda riddada kuwaasoo abwoobay toddobaatan iyo laba tan oo gargaar ah saraakiisha kooxda riddada gurgurtay ayaa la soo wariyey inay jabsadeen oo ay burburiyeen bakhaar waxaa loogu yeero hay-adda w f b ay leedahay kaasoo ay kala baxeen toddobaatan iyo lix tan oo cunto ah oo bakhaarkaasi ku kaydsanayd maamulka trump wuxuu leeyahay siyaasad dulqaad la'aan ah oo ka dhan ah khasaarinta xatooyada iyo marin habaabinta gargaarka naf-badbaadinta ah waxaa sidaas lagu yidhi qoraal waaxda arrimaha dibadda xukuumadda washington ku leedahay barta x twitter ee xa madaxda kooxda riddada oo caan ku ah xatooyada boobka iyo wax isdowmarinta ayaa la sheegay in ay qaateen mas-uuliyadda boobka ay ku kaceen sidoo kalena looga fadhiyo qaadista tallaabooyin dhab ah sida ay sheegtay xukuumadda silibiyadda washington waxaa qoraalka kooxdaasi oo sii socda lagu yidhi dib u bilaabista kaalmada waxay ku xirnaan doontaa in dowladda federaalka soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda ficladeeda aan la aqbali karin islamarkaana ay qaado tallaabooyin sax ah oo wax ka qabasho ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshadu ay ku xiriirto ayaa muujinayay dhaca loo geystay bakhaarkan oo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan dekedda weyn ee magaalada waana mid ka mid a mawjado fadeexo ah oo wajahaysa kooxda riddada oo horey maraykanku u soo bandhigay dhac loo geystay zaadkii maraykanku siin jiray maleeshiyaadka uu ku adeegto ee danab mahadsaned abushiiba wilaayadii hiiraan ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka muctadiinta cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya cabdulaahi axmed gobsuge oo ahaa sarkaal ka tirsanaa murtadiinta soona qabtay xilal kala duwan sidaah taliyo unug taliyo koox abaanduule sidoo kalena ka soo shaqeeyey wasaaradda gaashaandhigga riddada ayaa waxa uu isagoo towbadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada hiiraan islamarkaana lagu soo bandhigay degmada maxaas ee bariga wilaayadaasi sarkaalkan oo la hadlay andalus ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey xaaladda adag ee haysata kooxda riddada isagoona xusay in saraakiisha murtadiinta ay shaqo maalmeed u tahay musuq maasuqa anigoo ah cabdulaahi axmed absuge waxaan ka tirsanahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ka raacay oon ka qortay ciidanka xoogga magaalada beledweyne waxaanan ka shaqay jiray muddo badan wasaaradda gaashaandhigga ciidanka boliis militariyo saas awgeed muggan afar sano iyo bilooyin aan la shaqaynayay saas awgeed ayadoon hal qofu aysan iqasbinna ogaalka iyo dantayaan uga soo tegay ayadoon cid iqasabta aan la aragna dantayda aan uga soo tegay haddana waxaan dhexgelayaa dunyadayda iyo danahayga guud maantana waxaan taaganahay magaa degmada maxaas wax dhibaato ah oo xagga shabaab xaggiyana igalama soo gudboonaan saas awgeed inaan dantayda iyo danahayga guud oo dhan aan u baxo dowladdii soomaaliyeedniyo waa calaaya xaal annaga iyo ayagu fahan shaqa aan ku kala gadoono aana ku kala tagnay maduunan isla shaqay waynane duurkan inaan kala marna go-aansha anugu taliyo ilaa amaanduulo horin iyo ilaa taliyo koox inta ka dhexay daba waa soo maray iyo ilaa qoladii la dhihi jiray qoladii qoladii waardiinayso heeganada aheedoo dhammaan ahay heegan hoose iyo heegan dhaxa ah wallaahi niyahu ciidanmadnimada hadda soomaaliya ka jirto kolley annagu ma dhahaani haddaan ila ma aha in wax gaaro oo haddaan soomaali macaamil ama u noqdo ama dan soomaaliya ku waartay in laga soo saari doono sidaas awgeed marka haddaan soomaalinimaba wax laga soo saari maamul ama ama dhaqan kale oo wanaagsana imaanahay allowyaa ka wada fadhiista ma dhihi laha waxsan soomaali allah u keenan leh aniga waxay u qorshaysan gurgan leexay iyo dantayda inaan daba kaco inta kalena aan faraxa ka soo laabto ay iga nabad baxaan shaqsigayga haddaan kaaga hadlo aniga saddex joor oo darajii soo baxay darajana isbatooro anigoo lahaa saddex joor ay ii soo baxday saddexdii joor midna u imaa baa la yidhi asaan ka tegay labana waa laga masuqmaasuq bartaasaan gurgeygaas iyo xoolihigaasaan dhex joogay mugay hal qof oo kale wilaayada hiiraan waxaa muddooyinkii dambe si isdabajoog ah u soo gaarayay askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka gaalada waxaana degmada maxaas dhowr jeer lagu soo bandhigay askar towbadkeenayaal ah oo muddo badan ka tirsanaa safka murtadiinta mahadsaned cabdiqani machad ka faalooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay dalka etoobiya ayaa wada ololo uu ku taageerayo aqoonsi kusheega yahuudda ee somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed hown rifi oo ah urur fadhigiisu yahay adisabaaba oo diiradda saara arrimaha siyaasadda amniga iyo istaraatiijiyadda geeska afrika ayaa soo bandhigay daraasad uu ku sameeyey arrinta somalilan iyo dooda ku salaysan inay noqoto dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale machadkan ayaa isbarbardhig ku sameeyey kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan isagoo tilmaamay in farqi weyn u dhexeeyo labada maamul haddii ay noqoto dhinaca siyaasadda iyo weliba amniga maamulka muqdisho markuu ka hadlayay ayuu xusay inuu wajahayo khilaaf siyaasadeed oo aad u xoogan amni darro ba'an maamul xumo joogto ah musuq maasuqa xargaa goostay kuwaas oo uu tilmaamay inay sabab u yihiin fashilka kooxda gurgurte waxaa kale oo hon review si gaar ah u cararbaabay in jahaadiyiinta al-shabaab ay yihiin awoodda ugu badan ee ka jirta bartamaha iyo koonfurta soomaaliya halka kooxda villa soomaaliya uu sheegay in maamulkooda uu nugul yahay awooddooduna tahay mid daciif ah oo aad u kooban maxadka wuxuu sheegay in soomaaliya rabtay kun sagaal boqol afar iyo lixdankii in xuduudaha gumaysiga la bedelo balse ay haatan ayeysan tahay in soodimaha la ilaaliyo si ay u carqaladayso madax bannaanida somalilan daraasadu waxay ka shanqarisay in markii somalilan ay madax bannaanida ka qaadatay ingiriiska lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii kadibna ay kowdii luuliya kun sagaal boqol iyo lixdankii la mudowday soomaalidii uu talyaanigu gumaysan jiray uusan midowgaasi marnaba noqon mid si rasmi ah loo ansixiyey warbixintu waxay sheegtay in baaritaan uu au sameeyey labada kun iyo shantii oo uu hogaaminayay batrick mazimhaka uu ku tilmaamay somalilan xaalad taariikhi ahaan gaar ah oo xaq u leh madax bannaani isagoo caddeeyey in midnimadii kun sagaal boqol iyo lixdan aysan jirin heshiis rasmi ah waxaa kale oo macadku sheegay in dalalka au ay ku kala aragti duwan yihiin aqoonsiga somalilan isagoo dowladda federaalka soomaaliya ku tilmaamay in ay haysato isu afqala'aan taariikhi ah maadaama ay horey uga soo horjeesteen ilaalinta xuduudaha gumaysiga haatan iyo ilaalintooda ay ku doodayaan hon review waxa uu sheegay in somalilan ay buuxisay waxa uu ku sheegay shuruudaha dowladnimada aqoonsigeedina loo arko ayuu yidhi fursad lagu xasilin karo gobolka kor loogu qaadayo ganacsiga dekadda berbera oo meesha ka saaraya kala fogaansho guuda waxa uu tilmaamay in somalilan ay raacday waddo ka duwan soomaaliya inteeda kale iyadoo ku salaysan waxa uu ku tilmaamay maamul hufan aqoonsigeedana uu noqon karo xal waaqici ah balse aanu noqon doonin khatar ku soo korortay geeska afrika doodan uu soo bandhigay macadka hon review ayaa imaanaysa xilli xiisada gobolka iyo cerka isku sii shareertay kadib markii maamulka yuhuudda uu aqoonsaday somalilan isla markaana la saadaalinayo suurtagalnimada in tallaabadaas oo kale ay qaadaan dowlado ay ka mid tahay itoobiya mahadsanid marwaan kulan looga arrinsanayay horumarka ka jira gobollada dhexe laguna bogaadinayay dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada laguna bogaadinayay dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada degmada jamaame ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya dhowaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay martigelisay kulan heerkiisu sarreeyey kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisana uu ahaa in la bogaadiyo qabaa'ilada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka mudug iyo galgaduud sidoo kalena xog laga dhegaysto qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah oo bilihii lasoo dhaafay howlo dacwaha ku marayay wilaayaadkaasi qeybihii hore ee kulanka ah oo ay ka hadleen mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud iyo qaar kale oo ka mid ah culimada ayaa sidoo kale dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo kelimad ka jeediyey kulanka ayaa waxa uu ka hadlay kulanka ah isagoona sheegay in kulankaasi uu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh wilaayada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaashii kulanka sidoo kale waaliga ayaa bogaadiyey qabaa'ilada muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka galgaduud iyo mudug kuwaas oo si weyn ula dagaalamay xamladii ay cadowga ku soo qaadeen wilaayaadkaasi oo ugu dambeyn lagu jibiyey cadowga alle dadku inay saanoo kale isugu yimaadaanoo dad culamo akhyaaro intaa lag isu keen axaadisooyin lasoo arkay iyo maxaa usoo joogta fara badan la kala faa'iidaysto waa arrin aada u wanaagsan dee dadkaa hadda boorka inoogu qoran wilaayadaa ka soo jeeda mudug iyo galguduud wanaagga iyo khayrka ay sameeyeenna dad badanoo innaga naga mid ahoo arrintaa aan goobjoog u ahaynoo ka maqnaana waxay u tahay arrin mataqaanaa farxad gelinayso shacbiga muslimiinta ee meeshaa ku nool qabaa'ilkaa khayrka badana mahadcelin iyo wanaag fara badan iyo inagu leeyihin aniga ka wilaayatul-jubba wust ahaan dee laba farxadood ay iita wilaayada galguduud wilaayadaydii hore aheed oo aan ka soo shaqayn jiro maamulkii sheekh cabdulaahi ka horreeyaan yaan anigu ka mid ahaa wilaayada in badan yaan joogay dadka maanta dhan laga sheekaynayo dhulka laga hadlayo waa dhul aan aada u fahmayo aada u garanayo wilaayada maanta martida loo yahayna de waa wilaayadan maantaba aan joogno laba farxadood iyo igita ilahay yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala raggii culammada ahaa ilaahay khayr ha siiya safarkaa ku tagay waddada dheer soo maray haddana maritaan keliya dee hortoodna waa la mar gadaashoodna waa la maray marka ilaahay yaa waafajiyey subxaana wa tacaala iyaguna dadaal fara badan iyo bixeen jazahum allahu khayran taariikh fiican iyo inoo soo guuriyeen sidoo kale qaar ka mid ah culimada ayaa iyagana aragtiyadooda ka dhiibtay iyagoo talooyin iyo tusaalo ku biiriyey kulanka cabra taariikh qabiil kasta oo dagaalama oo gaalo la jihaadsama waa lala colitama hadda dadkeenna hadda aad ka sheekaynaysaan qiimaha badanaad ku sheegteen gurmad bay u baahan yihiin haddii ay wanaaggaa leeyihiin innagana abaal bay inagu leeyihin marka haddana walaalihii ugu dambeeyey warbixintoodii waa dhagaysannay ihtimaamka hadda la siinaya gobolladaas runtii waa waxay muujiyeen xaqna way u leeyihiin in loo abaalgudo talooyinkiina hadda waxbaa laga bidhaamiyey oo walaaluhu ay sheegeen horta biyii waxaa layidhi sacabadaadaa looga dhargaa dadkana maanta waxay u baahan yihiin haddii waa diin iyo qulubtooda in lagu shubo oo xalaqaad ay helaan oo masaajidada duruus laga bilaabo oo waxyaalaha ugu muhiimsan middaan kaleo ayadana dee booqashada iyo ziyaaraadka iyo taxriilinta iyo lajnaadkaan la dirhayana waa loo baahan yahay waxay mudan yihiin in wax badan loo qabto laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu daraja ilaahay subxaana wa tacaala dadkaas macnaha wilaayada mudug iyo galgaduud aad iyo aad loo ammaano wilaayaadka laga saaray wilaayaadka waxa ay haystaan oo tacliin ah oo makaatib ah oo macnaha sakhaawi ah oo tacliin ah ma ay haystaan hadday dadkaasi wax qabteen waayba qabteene abaalkoodu waa in la nooleeyo saasay aniga ila tahay mahadsanid dhowbow warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh